waa meelaha aan maaragtay nolosha iftiinka aan ka helno markaan aragno dhalinyarada dadaaleysa oo dadka iyo maamulada dhinac taagan oo nabadda u jajaban oo wax garanaysa runtii waxyaalaha niyadda noo sii dhisahay ka mid tahay madaxweyne dhalinyaradan dad soo dadaalay weeye dad nabadda ka soo shaqeeyey weeye waa dadna garab taagnaa annaguna aanu garab taagnayn oo qoloba qolada kale dhiifi gelinaysay maalmihii waan xasuustaa oo arrimuhu ay taagtaagnaayeen oo dadku inuu isu gudba laga baqayey waa raggii weeye iskuullada soo kicinahayey oo xaggii xagga maalin waxaan xasuustaa suuqa dhexdiisa iyadoo xabad ay ka dhacayso oo ciidankii booliska qof nin laga dilay niman dhallinyaraha yimaadeen waxayna meesha aan aadno war ma aadaysaan kuwen raggan waa caawa waa fadhiya ma umaleynahay hanala ku dila haddii la rabo waa aadayna ma aadaysa anigii baan diiday waxaas annaga ummadda maalan qaadi karno haddaan rabnaa inaan la tacaalno shilkaa dhacay madaxweyne markaa kusoo dhawow dhalinyaro qiimo badan baa meesha fadhisa qaar waxaa jooga mutadawacnimo iyaguna deegaanka ugu shaqeeya oo bilicda magaalada ka shaqeeya dhalinyarada waxaa la rabaa meel kastoo dagaal ka jiro in dad dhallinyaraah oo toban labaatan ay inta tagaan ay dadka xataa reer miyiga wacyigeliyaan baa la rabaa tuulooyinka tagaan miyiga tagaan dadka u warramaan oo u sheekeeyaan oo yidhaahdaan wardilkani baladaan iska daaya marka waxaa loo baahan yahay inaan maaragtay aan garowsanno u sheegno dadka reer miyiga oo dhan ninkaan ad dilaysaan shan iyo labaatan sana lagu soo tiini tacabeelaya waa waalintihiini carruur hadduu ku tago waa agoon hooyada hadduu ka tago waa rajo waa hortii waa gablan odayga hadduu ka tago waa gablan mawaalantihiin waxaa laga yaabaa inay wax badan oo fikrada inay qaataan ayaa laga yaabaa dadka markii si wax loogu sheego way qaataan dadku haddii inaan wax loo sheegin ama aanay wax dhegaysan baa daran taas horta waa mid aada iyo aada muhiima midda kale waxaan idiin sheegayaa dhalinyaro haddaad tihiin waxaad moodaa wixii la oran jiray dhaqanka iyo maaragtay hidaha iyo dhaqanka maxaa la oran jiray gabayada iyo heesaha iyo waxyaalahaas cayaar maaha waa waxyaalaha laga barto wax